iyadoo uun saacad ay ka dhineed wakhtigii kama dambaysta ahay oo loo qabtay inuu isku casilo saqdii dhexe arbacadii xalay ama uu wajho kalsoonida oo lagala noqdo ayuu madaxweyne zuuma ugu dambaystii waxa uu sameeyey tallaabo hore uga dhaartay wuuna iscasilay haddii uu zuuma sidaas samayn lahayn ayaa waxa uu wajihi lahaa wax wejigabax iyo ceeb ku noqon lahaa oo ah in baarlamanka maanta oo khamiis ah uu u qaado cod kalsoonida lagala noqonayo oo ay hormuud ka yihiin xubnaha xisbigiisa a n c oo ah xisbiga isaga meesha keenay sanadkii labada kun iyo sagaalkii talaadii ayaa xubnaha xisbiga a n c ay u sheegeen master zuma inuusa casilo kadib markii ay taasi dhici weysana waxay xusuuduub u galeen sidii baarlamanka ay u horgeyn lahaayeen mooshin codka kalsoonida ah looga qaadayo zuma ayaa laakiin dadaalkaas oo dhan howl fududeeyey markii uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay isagoo khudbad labaatan daqiiqo socotayna shacabka uga jeediyey telefishinka dalkaasi
to the decision to resign as president of the republic with immediate effect
waxaan sidaa daraaddeed go'aansaday inaan iska casilo madaxtinimada inkastoo aanan go'aanka ku raacsanayn hoggaanka xisbigayga waayo waxaan weligay ahaa xubin asluub leh oo ka tirsan xisbiga a n c oo ah urur aan noloshayda oo dhan aan u soo adeegay the people of south africa as well as
xisbiga a n c ayaa wuxuu soo dhoweeyey iscasilaada zuma iyadoo uu uga mahad celiyey sagaalkii sannadood ee uu madaxweynaha ahaa ku-xigeenka xogeeyaha a n c jesse dorte ayaa wuxuu ammaanay dadaalka zuma iyo wixii horumar ahaa ee uu ku soo kordhiyey dal weli ay sinaan la-aanta dhaqaale ka jirto tan iyo wixii ka dambeeyey nidaamkii midab kala sooca
inkastoo aanu wada qirayno inay jiraan qaladaad lagu kacay haddana madaxweyne zuma waxa uu ka tegay raad fiican oo ah waxyaabo uu ka qabtay dhinacyo badan oo muhiim ah dorte ayaa sidoo kaleeto ku booriyey mudanayaasha baarlamanka inay taageeraan ramafosa oo ah midka bedeli doona zuma xubnaha baarlamanku waxay sheegeen inay filayaan in ramafosa xilka madaxtinimada ay u dhaariyaan berito oo jimcaha islamarkaasina isla saqda dhexe ee jimcaha uu jeediyo khudbadiisa qaranka zuma laftigiisa amaanta uu doorta u soo jeediyey kasukow waxa uu ka tegey dacaar badan iyo su-aalo weli aan laga jawaabin waxa uu isagu ku doodayey in xisbigiisa aanay marnaba u sheegin qaladaadka uu galay ee keeni karayay in ay ugu hanjabaan in codka kalsoonida ay kala noqdaan mar si toos ah loo weydiiyey kadib iscasilaadda zuma ayuu doorta ka leexleexday inuu cayimo khaladaadka uu galay zuma laakiin muddo sanad ahiba xukunka zuma waxaa sida aboorka u cunayo fadeexado dhinaca musuq maasuq ah oo lagu eedaynayey taasina waxa ay uga dhigan tahay in aanu dhexli doonin howlgabnimo xasiloon waxaana laga yaabaa in mustaqbalka uu wajaho baaris dhinaca musuq maasuq ah oo ay ku jiraan dacwado hadda maxkamadaha ka yaala oo xambaarsan toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddex eedo